inkastoo xilligu barwaaqo yahay dadka iyo duunyaduna ay weheshanayaan nimcada eebasi ayna kasoo kabteen abaartii sima oo raadadkii ay reebtay weli ay kasii muuqdaan gobolada dhexe haddana waxaa jira dhibaato dadka haysata taas oo ah isticmaalka shilin soomaaliga inta badan deegaanada gobolada dhexe lagama qaato lacagta shilin soomaaliga waxaana dadku wax ku kala gataan dolar iyo e v c oo ah lacag lagu shabto moobilka arrinka diidmada lacagta shilin soomaaliga oo hadda ku dhow sanad waxa uu saameyn muuqato ku yeeshay dadka ku nool miyiga iyo magaalooyinka cadaada waxay ka mid tahay magaalooyinka aan laga qaadan shilin soomaaliga dadka danta yar iyo dadka reeguuraaga ee xoolaha keensada magaalada ayaana ka mid a dadka sida gaarka ay u taabatay qaar ka mid a shacabka cadaado oo aan la dhex qaaday mikrofoonka radio kulmiye ayaa iiga waramay saamaynta muuqata ay ku yeelatay diidmada shilinka soomaaliga
wixii muslimaana wax ka garanaya iyo meela udhigaan yaqaana maalkan ama naga siiyeen ama waxaan wax ku gadanah noo keeneen soomaaliga la waayey dad badanoo masaakiina ku baaba'ay meeshaan kii tuugsanaayey kii shaaha gadaysay kii maxaa la yidhaahdaa adeeg yar ilmihii yararkaa wixii la sadaqaysa lahaa wixii odhan meesha ka baxeen marka waxa weeyaan ilaahay sida soomaaliga inaan noo soo celiyo annagu maahin ajnabi maahin doolar lacagteenna maahan
cadaado iyo deegaanada ku xeedhan isha dhaqaalaha ugu muhiimsan waa xoolaha waxaan tegay suuqa xoolaha cadaado si aan ugu kuurgalo saamaynta ay ku yeelatay diidmada shilin soomaaliga dadkii aan kula kulmay suuqa oo iskugu jiray dad reemiya oo xoolo keensaday suuqa dulaalay iyo dad iyagu gadanayay xoolaha suuqa la keenay ayaa la wadaagay radio kulmiye dareenkooda ku aadan diidmada shilin soomaaliga iyo saamaynta ay ku reebtay
magacaygu waa cabdiweli maxamed sheekdoon ka mida ganacsatada suuqa cadaadood xoolaha ka gadata walaalayaal meeshaan hortay waxaan uga ganacsan jirnay oon wax ku geda jirnay lacagta soomaaliga shilinka soomaaliga adigu muddo badan kabacdi lacagta shilin soomaaliga way dhacday caqabado qabsaday owgeed kabacdi waxaan noqonnay dad ka mid ah gobolka maraykanka oo kale waxay noqotay wax walba inaan doolar siisanno ummaddii way isku wereertay waxaa jira dad waayeel ah oo badan oo aan aqoonin doolarka oo aan sarrifan karin oo e v c da aan isticmaali aqoon waxaa timid qof boqol dollar wataa inuu qado waxaa timid in maaragtay qof dadkii xitaa xoolaha keensanayo ramiyiga ahaa la fahamsiin waayo lacagtii doolarka aheed waxaan codsanaynaa oo haddaan nahay ummadda soomaaliyeed waxaan codsanaynaa inaan helno lacag aan leennahay oo shilin soomaali ah annagu haddaan soomaali nahay hadda lacagteedu soomaaliya ahay soomaaliya ahay doolar noomana baxo mana tabcanno mana naqaan ayadaan maxay ahata wax ku gada jirnay ayadaana naqaan waxa weeye lacagta oo soomaaliga ahayd iyo lacagta doolarka ahayd qaribaad weyn baa u dhaxaysa dadku waa ku cayrtoobay waa u baahannahay dadkii wax sadaqaysta waa waayey qof lacag mobayl ugu jirtaa waxay tahay waa la aqoon waayey saamayn culus bay ku yeelatay dalka inkastoo dadka intooda badan qabaan inay qalad ahayd joojinta lacag shinan soomaaliga haddana waxaa jira dadka qaar aaminsan inay sax ahayd jaamac cumar oo ka mid a odayaasha ka xamaasha suuqa cadaado ayaa ii sheegay inay sax ahayd joojinta lacagta shilin soomaaliga wuxuuna sabab uga dhigay inaysan jirin dowlad dhexe oo gacanta ku haysa dhaqaalaha dalka islamarkaana ay sahlan tahay inuu qof kasta soo daabacdo lacag been abuura una eeg midii dalku lahaa sida dhacday marar hore lacagta soomaaliya bekereeta ma leh nin anoo kalaa anigaan kula hadlahayaa samaysanhaya joornaalkaasuu soo qaadanaya joornaaluu samaynhaya waa lacagaa la leeyay dadkii waa ku dhacmay markaasaa waxaa la xaartaa ilaa annagu reer miyi baan u badannahay reer miyiyaan u badannahay markii la xaarto anoo anuu lacag lahayn oo ari leh ari kaliya anoo leh oo aan lacag lahayn afartan waxaa siddeed boqol mar bay iga khasiranta toddoba boqolna mar bay iga khasiranta toddoba malyan iyo siddeed malyan isku dar ay iga khasiranta jawaanadaasay ku jirnaan ayadoo cadcad boosaasana mid baa laga soo daabacahaya nin reer magaaluu soo daabacahaya markaasaa laleeyaha hoo dikereeto waxaan lahayn haddaad dad reer magaala tihiin oo dadka alaabtaasita aad tihiin waxaan dikereeto lahayna hanoo keeninina waxaan noo roon midaan annebiga oo aan qaadanayno oo haddii ilaahay kuu roonya wax noo goynaysa aan noo roon maraykan maraykanaan markaan jeclahay soomaali maraykankaa jecla saa lacagtiisaa socote cabdinuur ciise cilmi waa guddoomiyaha urur ganacsato oo la baxay dabaqadda dhexe cabdinuur oo aan kula kulmay goobtiisa shaqada ayaa sharaxay saamaynta ganacsigooda ay ku yeelatay diidmada lacagta shilin soomaaliga waxaan dareemaynaah in ay saameyn weyn ku yeelatay mujtamaca iyo ganacsatada iyo dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada in la helo lacag shilin soomaali ah ooy dadkaani ku kala gataan maadaama anaga aan nahay dad soomaali ah ee aanan lahayn lacagta doolarka maraykanka ah waxaad dareemaysaa marka in aan ilownay lahaanshihii lacagta shilin soomaaliga ah waxaan dareemeynaahi marka hadda xilligan oo lagu jiro ramadaanka waxaad dareemaysaa magaalada cadaado inaysan ka socon wax shilin soomaaliya oo kulu kala gato marka laga soo tago shacabka cidda laga sugayo inay wax ka qabato joojinta lacagta shilin soomaaliga oo hadda ku dhow sanad waa maamulka galmudug iyo maamulka degmada cadaado gudoomiyaha degmada cadaado cabdiraxmaan cabdulaahi tootoole ayaan weydiiyey ka maamul ahaan waxa ay ka qabteen diidmada lacagta shilin soomaaliga haddii aad waxay weydiideen dhibaatada ka dhalatay shilin soomaali la-aanta ka jirta degmada cadaado waxaan garan karnaa dadka waxay isticmaali jireen lacagta lacag soomaaliga lacag kala male dadku waa soomaali lacagta lacag soomaaliga isticmaali jireen ayadiina waxaad ogtihiin muddo hal sano ku dhowaada kama shaqaynin deegaankan taasoo ay sabab u ahayd lacagihii sicir bararkii ka dhacay gobolladan dhex oo dhan oo hal mar lacagta la wada waayey waxaan u malaynayaa balweyne meelo ka mida iyo dacwada iyo cadaadii iyo meelo degmooyin noocaas inay nala qabaan dee waana dhibaato ku dhacda ummadda dadkuna waxaad garan kartiin e p c dadku ma wada isticmaali yaqaano mana wada haysto taleefon ma wada haysto dadka qof kasta oo miyiga magaalo jooga qof walba lacagtiisa shilin soomaaliga u isticmaali jira iyadu wax ku gada jira markii la waayey dadkii danyar tahay hoose waa u dhammaatay waxba kala qaban waxna kala qaban karnaba maamulka lacagna ma samayn karo lacagna uma keeni karo dadka waxaan isku daynay ganacsatadaan la shirnay in barnaamijkaas wax laga qabto ilaa ganacsata waxaan ka soo arurna gobollada dhexe o dhan ilaa puntland aan u dirnay in lacagta la socodsiiyo waa kuwii ilaabasoosay tegey ganacsatada kale la soo shiray waxbaba laga qaban waayo wax marka maamul degmo iyo maamul waxaad ka sarreeya mid galmudug midna wax ka qaban kara maaha dowladda federaalka waxaan u maqlaynaa inay lacag soo samayso dalku waa dad soomaaliyeed dadku lacag way u baahan yihiin lacag ay leeyihiin u baahan yihiin lacag waa in dadka loo soo sameeyaa dalku lacag u leeyahay waa in loo soo sameeyaa waana muhim barnaamijkaas si kastaba ahaatee weli ma jirto saansaan muujinaysa qaadashada shilinka soomaaliga dadkuna waxay u qabaan baahi badan waxaase laga dhursugaya waxa maamulka galmudug iyo dowladda dhexe ee soomaaliya ka yeelaan shacabka dulman ee shilinkoodii la diiday sharmaarke maxamed maxamuud radio kulmiye magaalada cadaado